asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si warbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahay shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnaa taarikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eebah raali ka noqdeen waxaa qayb ka noqon doona taliyii hore ee haddana wasugada iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee niisa cabdulaahi maxamed cali san baluushe ayaa maanta kusoo baxay doorashada kursiga tirsigiisa hob kontirsdeed ee ka dhacday doorashadaas magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan doorasho ilaa iyo toddoba musharax uu kula tartamay wararka ugu dambeeyay doorashadaas ku saabsan hadal uu jeeday aad maqli doontaan oo arrimahaas uga hadlayo qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guulaabe xuseen ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ugu baaqay inay ka qayb qaadato dib u dhiska lagu sameynayo isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxdii dhowaan ka dhacay magaaladaasi beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa shaqadiisa dib ugu celiyey wasiirkii hore ee arrimaha gudaha maamulkaasi galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo sagaal tobankii bishii may ee sanadkii hore uu xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali daahir ciid haddaba sababta ka dambeysay in dib loogu soo celiyey mas-uul hore xilka looga qaado waxay ka dhigan tahay caawa aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah waan idiin soo gabi doonaa isla madaxweynaha maamulkaasi tababar ayuu soo xiray codobba ka mid ah ama ka mid noqonaya ciidanka booliiska ee maamulkaasi galmudug hadal dardaaran u badnaa uu jiiday sidoo kale idiin soo gabi doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeraalyaha guud ee qaranka ayaa tababar usoo xiray ku dhowaad labaatan xeraaliyo xigeen oo loo qabtay ama oo loo qaatay xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka waan idiin soo gabi doona wasaare maxamed xuseen rabnan wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya waxyaaba ay ka hadleen ayaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doona qodobadaas iyo soo korra caawa ayaad maqli doontaan saaxiibyaal oo qaybka wasiirka waqaafta arrimaha diinta ee soomaaliya oo soo gabagabeeyey shirka ootashiga manhajka waxbarashada diiniga ee nabadda cabdixamed cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale yahay barnaamijka wareega aad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya aadna kala socotaan qaybaha ugu horeeya barnaamijka wareega ayaan caawa gudagelinaa waxaan ku bilaabaynaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyey maanta doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob county state kaas oo ay ku tartamayeen ilaa iyo toddoba musharax waxaana cododka ay u kala heleen musharaxiintaas toddobada gaaraya ama ay kala hayeen badi aan eegan magacyadooda ambaasto cabdullaahi maxamed cali sanbaloshe taliyii horey ahaydna wasugada hesoogan qaranka soomaaliya nisa cabdiqaadir xuseen colow cabdulaahi axmed xuseen cali cabdulaahi cusuble oo madaxweynihii hore maamulka hirshabelle ah maxamed abdhuub makaraan ubax cali sheegow iyo yunis maxamed nuur saddexdaas ama toddobadaas musharax ayaana maanta markaa doorashada ku tartamay kursigaas hob county state waxaana ahayd doorashadaasi mid dhinacyadu ay si aaday ugu loolameen inkastoo wareegii koowaadba lagu kala baxay waxaana doorashada ahayd hal wareeg waxaa musharaxa cabdulaahi maxamed cali sanbolooshe uu helay konton iyo afar cod waxaana halaabay hal cod sidaas daradeed natiijada hordhaca ee baarlamaanka waxaa ku guuleysay cabdulaahi maxamed cali sanbolooshe musharaxiintii kale ee tartamaysay waxaa ay kala heleen dhankooda cabdiqaadir xuseen colow asna sideed cod helay cabdulaahi axmed xuseen asna wuxuu helay markaa shan cod cali cabdulaahi cusube oo madaxweynihii hore maamulka hirshabelle wuxuu helay sideed iyo labaatan cod maxamed afdhow makaraan laba cod ayuu helay halka haweeneyda keliya ee tartankaas ku jirtayna ay heshay wax ama aysan helin wax coda waa ubax cali sheegow musharax ugu dambeeyana saddex cod wuxuu ahaa yoonis maxamed nuur asna saddex cod ayuu helay doorashadaas ayaana kadib markii halkaa ka dhacday magaalada beledweyne ee uu kusoo baxay taliishan balooshe waxaa markaa ka bilowday magaalada dabaaldeg iyo markaa soo dhoweyn loo sameynaya guusha markaa cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe waxaana magaalada mara qura isqabsaday rasaas ay markaa ugu dabaaldegayeen qaar ka tirsan ilaaladiisa si kooban ayuu warbaahinta ula hadlay isagoon markaa ugu mahad celiyay maamulka hirshabelle iyo ergadii doorataba sida markaas ay ugu go-an tahay in uu ugu shaqeeyo dadka hiiraan ku nool gaaraan beledweyne iyo dadka guud ahaanba soomaaliyeed ee kursigaas uu ku matalo waa kan cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe taliyii hore ee haadanisa oo guushiisa kadib sidaan warbaahinta ula hadlay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan inta meesha joogta waa salaamay oo igu horreeyaan ergada sharafta leh oo muddo u soo dhabar adeegay inay ka mara dhaliyaan doorashada kursigan eber runtii waa ku faraxsanahay maantay in lay doorto kursigan eber oo ah waa yeelka ama hormuudka kuraasta yaalla gobolka hiiraan ee ka ah mas-uuliyadda culus ee aday saarteen ilaahay idinkiis may dayicin doono sida aad la socotaan baarlamaanka maanta jira sida aad la socotaan baarlamaanka maanta jira baarlamadii horeeto la mid ma ahan sida uu sheegay ninka la yidhaahdo wasiirka cadaaladda social mediya isagoo leh waad aragteen qadiija baarlamaankii maaha baarlamaan dad baariyaal loo dirsado ama dad waayo arag siyaasadeed aan ahayn loo dirsado meeshaas ma ahan meeshaas waa meel doodu taallo waa meel dagaal yaallo waa meel qof walba wixii masayrka ummaddiisa ah oo lagu go'aansanaayo waad mahadsantihiin waa wada guulaysannay qofna lagama guulaysannin insha allaahu waxaan ballan qaadi doonaa markii hore haddii kursigan meelo kale lagu farsamaysan jiray maantay wuxuu dhex yimaaday meeshii laga dooran jiray mana lala habaabi doono haddii ilaahay yidhaahdo mana moogin mas-uuliyadda isaaran ma dayci doono qof isla weyn ma noqon doono haddii ilaahay yidhaahdo wakhtigayga inta badanna waxaa ilaahay ballantiisa inaan geliyo gobolka hiiraan hir shabeelle waxaan ka shaqay doonaa inaan mideeyo beesha kursigaan iskale guud ahaan hadday tahay xawaadle iyo cali ama reer hiiraan waxaan ku shaqay doonaa heer kasta oo kursigaanu mudan yahay sharaftiinnana kuma dhaawacmi doonta haddii ilaahay yidhaahdo garabkiinaan u baahanahay ergada ergada waa dareensanahay sida annagaba ay midii noo kor saarantahay oo kor saaran tahay ilaahay ballankiis ma dayici doono ilaahay idinkiis ma dayici doono ayaguna waa mahadsan yihiin madaxweyne cali cabdulaahi cosoble waa mahadsan yahay waa faraxsanahay in uu aqbalay natiijada doorashada akhyaarta kale ee tartanka iyo halganka aan isla soo gallana waa anaa ugu fadhiya anaa uga fadhiya lagama qaadana waa loo qaaday waa mahadsantihiin waa wada shaqayn doonnaa kursigaan kursi oo joodari meel yaalla ma noqon doono waa kursi lagu shaqayn doono waa kursi saamayntiisa soomaaliya laga dareemi doono waa kursi hiirahan saamayntiisa laga dareemi doono waana kursigii soomaali oo dhan ay idinka sugaysa ilaahayna maanta idinkuma ceebaynin Wa- waana mahadsan tihiin wakhtigu waa waa kulul yahay mar kale aan wada hadli doonnaa insha allahu khiyaarta sharafta guddiga guddiga doorashooyinka si qaasa waxaan rabaa in ugu mahad celiyo oo runtii broses adag soo maray kursigaanna inuu meeshaan yimaado loo tartamana dagaal adag iyo halgan adag iyo howl adagaa loo soo maray haddii ilaahay dayraado kursigaan waa waxa qaaday waa qof han leh oo howlkar ah ayaa idii qaaday ee qof qabow idiima qaadin waxaan ka shaqayn doonaa in siyaasadda soomaaliya si weyn si weyn si weyn ugu maqo doono ilaah idinkiis Eh, waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ah taliyii hore ee hay-addan wasugudda iyo sirdoon qaranka soomaaliya enisa cabdullaahi maxamed cali sanbaluushe oo doorashada maanta ugu guuleystay kadib warbaahinta la hadlay dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa maanta kormeer ku tegay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo burbur xoogan uu kasoo gaaray weeraradii ay markaas ka dhacay magaaladaasi beledweyne iyo xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha oo kormeerka ku weynayay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa ka mid mid mid u ko- u kormeeray qeybaha kala duwan ee cisbitaalka oo aada u burbursan dhammaan ay baabiyeen wixii markaa ama dhammaanba wixii halkaa qalab yaalana dhulka la simay taa oo markaa keentay in madaxweynuhu uu booqdo madaxweyne ayaa sidoo kale soo indhaindheeyey goobaha ganacsi ee ku burburay qaraxyadii lagu bartilmaameysaday cisbitaalka guud ee magaaladaasi madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii dowladda federaalk ee soomaaliya jaariyadda hirshabelle iyo bulshada weye- waa bulshooyinka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u- dib u howgelinta cisbitaalka guud ee gobolka oo burburay maanta aan bixin karin wax adeeg caafimaad ah waxaa kan madaxweyne cali guudlaabe oo kormeerkiisa kadib warbaahinta la hadlay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inna lilahi wainna ilayhi raajicuun xaqiiqdii isbitaalkii gobolka hiiraan amba guud ahaan gobollada ku teedsan ugu weyna ee aan dhex joognaa dad aad u badan ayaa qaarna ku dhintay qaarna ku dhaawacmay xaqiiqdii loogama sheekay karo culayska meesha yaallo qofaan indhaheeda ku arkin Ee, dadkii dhaawac ahay ee qaraxii hore ku dhaawacmay qaarkood halkaanay ku dhin- ku dhinteen sida agaasimuhu agaasimuhuba hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaaraa ku dhaawacmay bukaankiina qaaraa ku dhaawacmay Ee, naf badan ayaa lagu waayay runtii meeshaan wax badanna way dhaawacmeen intay dhaawacanta alla caafiyaan leenahay intay dhintaan allah u naxariisto xaqiiqdii waxaa aad iyo aad looga calool xumoonayaa isbitaalka dhibaatada ka muuqato waa isbitaalka ugu weynaa gobolkan ee degmo walba ee gobolka maaragtaya ka kooban yahay iyo gobollada kaleo ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaadka maantana meel bannaanaan joognaa qaybihii kala duwnaay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay roobkaa ku da'aya maanta wixii qalab yi- ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisa yiilna way baaba'een isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobkaa ku da'ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meeshu waxaad leedahay ee meeshaanu waxaa ka dhacay wax maaragtay qiyaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilay ummaddaha ka qabtaan leenahay Ee, waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwanay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanta ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ah, la soo gaarto gacan degdega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtay ah, ee lagu dabiibi jiray intaba meeshu way bannaan tahay waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdega la soo gaaraan leenahay haddii ilay raalli ka noqdo Ee, guud ahaanna cid kastee kaalmay karto isbitaalkan dhibaatada ka muuqata wax nagala qaban kartana waxaan leenahay wayda soo dhowaynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi laheedaan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda hirshabeelle waxaan u baaqayaa hadday jaaliyadaha tahay iyo hadday tahay dadka ilaahay waxsiiyo muxsiniinta si deg dega isbitaalkan in wax loola soo gaaro annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaan nahay gacanaha ma laaba doonno wax alla waxaan awoodno waa qaban doonnaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer istayda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anugu maaragtay maanta xalli karno ma ahana cid weliba wax ka qaban karto waxaan leennahay isbitaalkii gobolka hiiraan guud ahaan waa baaba'yey meel bannaanaan joognaahi cid kastae wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leehay agaasima runta aadaad adigana u mahadsantahay iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kaala shaqaysa isbitaalka sidaad noo tusteen baahiyaha ka jiro iyo dhibaatadu intay la-eg tahay runta qoftii aan imaanin waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiibaa ka dhacda meeshaan guud ahaan isbitaalka wou baaba'ayey wixii agab caafimaadahoo iidana wax maanta haba yaraatee hal sariirba allah ka dhigay maanta wax rajala ma jiraan waa kuwaas iyagoo jaqtaha laysdul saaray hadday dariisho tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day bannaankaa lasoo tuuray qasham ahaan loo soo tuure waxaan leehay cid kastae gacan ka geysan karto gacan ha ka geysato annaguna agaasima insha allah waa isku tashanaynaa waxaan qaba karnaan qabaynaa baahidu say u kala darantaa noo soo qori doonteen haddii ilaahay raalli ka noqdo hadba sida u jabtaa uun loo hitiyaah qaybtaan uun ka bilaabi karnaan ka bilaabaynaa maanta isbitaalka u weynay hal qof meel hal sariirna ma taallo hal qofoo bukaana meel maanta dhiigjoojin loogu samayno male guud ahaan waa baabaya dhulka uu la mid yahay sidaan isu kaasha lahayn annaguna waa iskaashanaynaa cid kastee wax ka qaban kartana oo wax uun ku darsan kartana waa kuu sidaqa jaariyaahe meeshaan dhibaataa taale wixii aad maaragtay ku darsan karta ku darsaan leehay annaguna insha allah agaasima waa iskaashaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacdana waxaan leenahay ilaahay ma aragtaya si fudud xal degdeg ha ugu keenaan leenahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin ballantaynu waxay tahay inaan is-abaabulno guud ahaan bulshada aan abaabulno ummadda hirshabeellena ay isku tashato sidaan wax uga bedeli lahayn muuqaalka isbitaalka beledweynena waa inaan ma aragtaya tala guud ka gaaran haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aadaad mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa culeyska in fudeed uu noogu bedelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hanaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo uhaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay mayee dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan iidaan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo stayl waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarti watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska maamulkaas oo tababar ku qaatay magaalada dhuusamareeb munaasabadda tababarka lagu soo xirayay ciidanka waxaa kasoo qaybgalay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda maamulka galmudug taliyaha qeybta booliiska ee guud ee galmudug gudoomiyaha ahna duqa caasimadda ee dhuusamareeb iyo saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska maamulkaasi galmudug madaxweynaha ayaana khudbad u badneed dardaaran u jeediyey ciidamadan ka tirsan booliiska kuwaas uu madaxweynuhu usoo xiray tababar ay dhowr bilood ay ku qaadanayeen caasimada galmudug ee dhuusamareeb
waxaan u mahadcelinayaa marka hore ciidanka macallimiintii iyo ciidanka tababarka qaatay dadaalka ay u bixiyeen dalka iyo dadka sida wanaagsanay macallimiintu u tababareen iyo sida ciidamadu tababarka u qaateen diyaarna ugu yihiin dalkooda iyo difaaciisa iyo u shaqayntiisa aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa ciidanka booliiska galmudug ee galabtay cutub ka mid a halkaan tababarkiisa lagu soo xirayo waxay runtii ku soo aadeen wakhti aad iyo aad baahi loogu qabo aad iyo aad qaali u ah bulshada reer galmudug ay baahi badan u qabaan sugayaan ciidamo tababartay difaacooda iyo amnigooda u suga ciidanka booliisku wuxuu leeyahay weliba marka laga hadlaya shacabka muhiimad gaara wuxuu saaxiib dhow la yahay shacabka waxay ilaaliyaan ciidanka booliisku amniga shacabka waxay ilaaliyaan akhlaaqda bulshada waxay ilaaliyaan sharafka bulshada waa nolosha amni iyo ka fogaanshaha ama ka dhowrista xumaanta bulshada waa ciidanka booliiska wey waxaa fursad weyn ah maantay aad nasiib u yeelateen idinkoo dhallinyaro ah ciidanka booliiska u tababartay qaatay tababarradii loo baahnaa hadday ahaayeen kuwii ficilada iyo fulinta hadday ahaayeen kuwii sharciga iyo la dagaalanka sharci darrada hadday yihiin kuwa xuquuqda uu bulshadu inka mudan tahay qaatay inaan halkan galabtay tababarka inkugu soo dhammaado aad iyo aad bay fursad noogu wada tahay waxaanan u aragnaa fursad weyn oo aad maanta la kulanteen inaad shaqaysaan oo ummaddiinna u shaqaysaan dadki dalkiina iyo dadkiinna u shaqaysaan marka horeba shaqa muhiimahay ahayd idinkoo dhallinyaraaho maanta ciidanka booliiska ana waa runtii fursad kale oo idin siinaysa jaaniskii aad ugu adeegi lahaydeen si daacad ah si dowladnimadu u xoogaysato si dadkiina iyo dalkiina uga baxaan amni darrada ay sababayaan argagixisada iyo kuwa sharci darrada iyo dulumka falaya inaad isu taagtaan waxaan idin leenahay dadkiina iyo dalkiinana waa u faa'iideeya sidaad ugu diyaargarowdeen oo ugu tababarateenna ugu shaqeeya dowladduna waa idin garab taagan tahay ciidanka ugu mudan ee ay taageerada ay heli karto dowladdu la garab taagan tahayna waa ciidamada oo dhan gaar ahaanna ciidanka booliiska ee shacabka ugu dhow waxaan si nafti hurnimo ah waxba lala harayn ilaahay subxaana wa tacala raalle ka yahay ugu shaqaynaynaa ugu shaqaynaysiin dalkiina iyo dadkiina iyo shacabkiina waxaad la dagaalamaysaan wax walba oo amni darro ah tallaab kasta oo amni darro ah ciddii wadda waxaad la dagaalamaysaan wax kasta oo dadka akhlaaqdooda iyo sharafkooda iyo diintooda dhaawacaya waxaad la dagaalamaysaan xadgudub kasta oo sharci darro ah idinkoo bartay jidka aad ku qabanaysaan jidkaaad u maraysaan sidaa u qabanaysaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idiin caddaynaynaa waxaan idiin garab taagannaha si buuxda waxay ciidankaani u howlgeli doonaan sida ugu dhaqsiyaa badan waxaa idinka dhimanna waa dhammaystiraynaa hadday tahay xuquuqdii iyo hadday tahay qalabkii iyo hadday tahay agab kasta oo la adeegsanayo waa hawshiina waa la dhammaystirayaa waana dhammaystiran tahay waxaa sida taliyuhu sheegayba ay noqonaysaa maalmo gudahood inaad howlihiinna iyo waajibaadkiinna shaqo ku gudataan waxaan rajaynaynaa inaad runtii soo kordhi doontaan wax weyn oo guul ah oo lagu diirsado mar kale waa ilaahay mahaddiis waa fursad weyn dhallinyaro u taagan inta aan soo sheegnay ka hortegaysa ama ka ka qabanaysa dhallinyaro kale oo la soo qalday oo dadkooda iyo dalkooda lagu salladay oo kuwa oo kuwa aan alla uga baqayn oo aan adduunyadooda iyo aqaradooda midna dhowrayn oo danta ay leeyihiin ay tahay dan guracanoo la gaarayn ay soo mari habaabiyeen waxaan rabnaa kuway soo mari habaabiyeenna inaan qabanno kuwii soo mari habaabiyena meeshay joogaan loogu tago
dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa shaqada dib ugu soo celiyey wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulkaasi ee galmudug cabdi jaamac waayeel oo markaa shaqada markaa laga eriyey sanadkii hore ka madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasina uu shaqo joojin uu ku sameeyey ama shaqadii uu ka raadiyey warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in shaqii dib loogu soo celiyey markuu arkay qodobka kontonaad farqiisa afar ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu tixgeliyey baahida loo qabo dardargelinta howlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta wuxuu xeeriyey qodobka koowaad wuxuu shaqada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee galmudug dib ugu soo celiyey cabdi maxamed jaamac cabdiwaaye loo yaqaano qodobka labaad waxaa la farayaa dhammaan bayadaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug in ay la shaqeeyaan wasiirka si uu u guto waajibaadkiisa shaqo qodobka saddexaad ah kan ugu dambeeya xeerkan wuxuu dhaqangalayaa baaleeri marka uu saxiixo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waa uuna saxiixay cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirkii arrimaha gudaha maamulka galmudug oo shaqaday horay markaasi loogu qaaday ama looga joojiyey unaga joojiyey wasiirkii ama madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug cali daahir ciid ayaa sagaalaatankii bishii may sanadkii hore uu xil ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug hase yeeshee caawa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor wuxuu sheegay in shaqada dib loogu soo celiyey islamarkaana uu shaqadiisa halkaa uu kasii wadan karo dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal waxaa magaalada muqdisho maanta lagu soo gebagabeeyey tobabar markaasi shirka wadatashiga manhajka waxbarashada diiniga ee nabadda wasiirka wasaaradda waqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa muqdisho kusoo gebagabeeyey shirka wadatashiga manhajka waxbarashada ee diiniga ee nabadda oo markaa muddo laba maalmood ka socday magaalada caasimadda muqdisho ayna ka qayb galeen bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba waa kan wasiirka diinta iyo waqaafta arrimaha waa wasiirka diinta ah ee soomaaliya oo markaa gabagabada shirkaasi ka hadlaya
waxaa farxad weyn oo ah allana uga mahad celaynaa subxaanahu wa tacaala ee shirkayni shala halkan nooga furmay shuurada ahaa ee looga tashanayay arrimaha diinta jiilkayna mustaqbalkiisa itijaaha iyo jahaynta mucalimiinteenna wadda hal wada inay ku midoobaan uu maaragtay furayo maanta inuu halkan noogu soo gebagaboobo alla ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma adinka ayaa ku mahadsan fikirkiina ku biiriyey waanu kaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan ood waqtigiina usoo hurteen tadxiyada aada u bixiseen adinku hadafkiinu uu yahay liwajhi illaahi tacaala litacaawun cala albiri wataqwa aada iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa in alla intii halkan soo xaadirtay ilaahay waxaan uga baryaynaa in alla subxaanahu wa tacaala uu ajir weyn uu ka siiyo ummadda soomaaliyeedna waa u haysaa abaal weyn ay u haysaa intaas dabadeed hadafka halkan la isugu yimiday oo hadda ishaarnay wuxuu ahaa manhajka waxbarashada diiniga ah ee ubadkayna soo koraaya ee soo barbaaraya sidii oo loogu anqari lahaa fahamka diinta islaamka manhajkan waa manhaj wax ku ool ah manhajkana waa manhaj hagi doona jiilalka iyo dhallinyarada ubadka yaryarka ah waa dacad uu ku hagi doono waa manhaj miday doona biidni illaahi tacaala hadafka iyo yoolka iyo taargetka ay leeyihiin macalimiintaynu miday doona maadaama aan ognahay in mucallim waliba qur-aanka kariimka waa laga midaysanya laakiin macallin waliba wixii asiga kusoo dhaca ayuu canuga oo khayr ayuu la tahayu faraa laakiin wax lagu imtixaano laysku og yahay mucallimka looga safeeyo in lagu imtixaanayo uu og yahay ardayga waxa uu barayo wax la wada og yahay ay noqdaan waa wax kale waaye waa runtii manhajkaani waxaan is leenahay waa fariid min nawcihi waa iskudaygii ugu horeeyey ee wasaaraddaani ay samaysay duula xayaatiha fi taariikh walidaalika waxauna gogol dhig u yahay gogol xaar u yahay waddada ku soo jira manaahij fara badan oo ugu talagalnay tayaynta ummadda muslimiinta ah ilaahay fadligiis ku dhowaad labaatan malyan oo wada muslim ah ayay maaragtay wasaaraddan u xidmaysaa sidaas darteed waa inay ka taya badnaataa siyaabihii iyo sanawaadkii iyo lixdankii sane kontonkii sane lasoo dhaafay siday ku socotay si ka duwan oo ka dardar badan ayaan rabnaa inay ku shaqayso dhaqaalo darra ha jirto duruuf kala duwan ha jiraan laakiin haddana wax badan ayaa noo qorshaysan manaahij badan ayaa soo socota biidni illaahi tacaala waxa ugu horeeyo oo u qorshe noo qorshaysanka dowlad ahaan manhajkan markii afkaartiini lagu daro ee uu soo baxo talooyin fara badan oo adinka laftigiinu qayb aad ka naqan doontaan ayaan haddana sii geli doonaa intaa dabadeed waxaan towsiicinaynaa biidni illaahi tacaala dhammaan dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee geyiga soomaaliya gees ka gees ayaan rabnaa inaan gaarsiino biidni illaahi tacaala qorshaheedana wuu meel dhex ayuu noo marayaa waana bilaabi doonaa bidaaya xasana biidni illaahi tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo wax noogu xiga waxay tahay ma dugsiyada qur-aan sida ay hadda ku jiraan waxaan isleenahay dayac weyn ayaa ka muuqda maxaa iskuulkii dhul oo ku magacaaban yahay siiyey maxaa dhismo loogu dhisay maxaa mucallimkiisa loo qarad iyo lacag loo siiyey maxaa ardayga loo kontaroolay maxaa imtixaan joogtaa loola daba joogaa maxaa manhajkiisa fariid loogu siiyey maxaase u diiday qur-aanka kariimka ahay intaas ummaddaani ihaana kama baxayso horumar ma gaarayso hadafka ay higsanayso ma gaarayso allah ma garab gelaayo intii dugsiyada qur-aanku ay duruuqda ay ku yaaleen ee wadooyinka ay ku dhex yaaleen ee qoysku inta soo baxa uu leeyahay macali naga fuji dugsigaan hortaada ku yaal ee guddoomiyin degmadu inta yimaado uu leeyahay waa in laga saaraa dugsigan hala dumiyo ilaa waddadii soo sifay baa layidhi waddadii calankaa rabaha layidhi guddoomiyahan guddoomihiisa gobolkaas oo amra inti baallo iyo katarabiil socda xaafidul qur-aankii mucallimkii diinta islaamka baraayay iyo ardaydii wadda cad ay subaxi imaanayaan inta galabta laga qaado dhismihii meesha ilaa laga xabaaneynayo dugsiyada qur-aanka kariimka ah umul qur-aanka nagula magacaabaayo sidaas noogula magacaabayo uga macamal falin saas darteed muhiimad weyn ayay noo leedahay owlowiyaadka iyo waxqabarka koowaad oon maanta aan ku talagelayno waa inaan dugsiyada qur-aanka dhul loo asteeyo degmo waliba laga helo dhul ou leeyahay dugsigaasi qur-aanka kariimka ah mucallimka xaafidul qur-aanka yacni xaamil risaalaha ah risaalada gudanaya ubadkayna barbaarinaya inuu helo daryeel sida hadda ku jira ka duwan haddaan iskaashano isku tashano alla kala saarano arrintaa u istaagno waxaan aaminsannaha inaan ka mari dhali karno waxaan aaminsanaha inaan ka mari dhali karno walidaalika waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo allana aan idinkaga baryo inuu ajri xasanaad badan oo idinka siiyo tillaabadii aad qaadeen tillaabadan iyo dadaalka aada bixiseen waa adinka isugu yeesheen owlaadiina ayaad ka arki doontaan mustaqbalka ummadda ayaad ka arki doontaan waa juhdi aad adinku gurigiinna iyo khidma gurigiinna aada u khidmaysanay ka macno tahay aada iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan gunaanadki rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tihiin kasoo qaybgalayaalka qaybahooda kala duwan walaalaha si gaara uga khidmeeyey oo wakti dheer ku bixiyey manhajkan soo saaridiisana abaal gaara ayaan u haynaa aqalla shay aan u haynaa nabiguma dhihinino qofkii macruuf kuu samey wanaag kuu sameeyo fakaafki uu intoo kale u samee wailaa afnaa caleyk haddaad weydo waa inaad sheeg sheegtad u weyso xataa wa amaa binicmati rabbika faxadis walaalahayn waxaan ognahay dadaalka aad soo marteen shahaado sharaf iyo abaalmarin ayaad nagu leedihiin shirku waa noo xiran yahay aada iyo aadaad u mahadsantiin
weli barnaamijka wareega aad dhegeysaneysaan dalsan muqdisho soomaaliyaha ayuu idinkaga imaanayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta tababar usoo xiray ku dhowaad labaatan xeerlaali xigeen oo markaa loo qaatay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka mas-uuliyiinta ayaana markaa halkaa kula dardaarmay ayagoo markaa ugu mahadceliyay sida ugu soo qaybgalan iyo kaalinta muhiimka ee hortaalla in ay ka qaataan waa kan xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo marka ugu horeysa la hadlaya markaasi saraakiishaas loo soo xirayay tababarka
runtii farxad weyn bay ii tahay in aan maanta goobjoog ahaado xafladdan lagu soo xirayo tababarkii u socday sagaalka usbuuc xeeraale ku-xigeenadii xafiiska xeeraalaha guud ee qaranku uu qaatay kuna qaatay imtixaan furan oo broseskiisu uu ahaa taf aan dareemi karo inay ahaayeen dadka halkan fadhiyo tababarka aan u furnay dadkii u mudnaa inay xeeraalayaal ku-xigeenuhu xafiiska xeeraalaha guud ee qaranka ka noqdo ka noqdaan waxaa farxaddeyda sii weyneynaya in ay iswaafaqeen hadafkii iyo risaaladii ee, garsoorka soomaaliya ku jirtay oo ah in la hagaajiyo dad fiican oo wanaagsanna loo xulo intii tabarta ay gaartana dhaxal ummadda soomaaliyeed ee u waarto looga tago xafiisyada kala duwan ee garsoorka soomaaliya iswaafaqitaankaasaa waxaa keenaya waxa ugu weyn oo farxadda keenaya weeye risaaladii iyo mishinkii iyo dadkan cusub oo la qaatay inay iswaafaqeen waa waxa ugu weyn oo keeni kara in lagu faano in badan oo ka midana la sheeg sheego waxaan filayaa ee, xeraale ku-xigeenada labaatanka ee halkan fadhiya ee sagaalka usbuuc tababarkaa soo qaatay ayaga oo een, aqoontooda awalba ee dhisneedu aan ogahay imtixaankay ku yimaadeen si u adkaa een, waxaan dareemayaa inay wax badan ka kororsadeen ee, khibradda aqoonta tababarada la xiriirsan oo ay u soo jeediyeen macallimiintii kala duwanaa oo khubrada ahaa oo qeybtood ajnabi ahaayeen oo macalimadda maanta halkan fadhida naga goobjooga ka tahay maanta tababarka eh, xiritaankan inuu muujinayo qaabkii dadaalkii iyo juhdigii iyo isku filnaanshihii uu garsoorka soomaaliya gaaray maadaama garsoorka soomaaliya cidda tababarkan agaasintay oo ka shaqaysay ay ahayd macadka tababar garsoorka soomaaliya macallimiintay kala duwanaa oo tababarka bixinaysayna inay ahaayeen macallimiin eh, macadka tababar garsoorku eh, t o t ka ah oo uu macadku u diyaariyey inay wax tababaraan ayagoo oo qof ka mida uusan en, mushaar joogtaa uusan ku qaadanayn inuu idin tababaro tababarka xilliga la qaadanayana waa dareemi kartaan siduu u adkaayo asoo shaqadii suuxii ka soo baxay wuu idiin imaanayay niman yahow en, xeraale ku-xigeenadan waxaan rabaa inaan idiin sheego mas-uuliyadda maamulka kala duwan iyo madaxda garsoorka ay idin geliyeen oo la xiriirsan siduu gudoomiyaha maxkamadda racfaanka sharxay jidkaa ku timaadeen iyo qaabkaa ku soo gasheen iyo sidiina lala tacaamulay iyo macallimiintiina laga xulay iyo kharashaadkii ku baxayay tababarkiinii socday oo ahaa isku tashi ku dhisnaa waxaa dareemi kartaa inuu ahaa wax loogu talagalay in reform iyo isbedel meeshan uu ka dhaco soomaaliya way burburtay dabaqyada waaweyn iyo saraha waaweyn oo foolxumada badan oo hadda juduudka marka la marayo qofku uu dhibsanaysa u egyihiin waxaa ka daran maskaxda naga burburtay haddii maskaxdan fiyoobaato dabaqan iyo guryahan iyo bilicdan dadku wada raadanayaan shan daqiiqa kusoo laabanaysa sababtay tahay maskaxdii shalay waxaan baabi'isay baa haddana dib u fiyoobaatay oo caafimaaday marka waxaan rabnaa hay-adaha dadka caafimaadkiisa ka shaqeeyana waxaa u horeeya hay-adda garsoorka soomaaliya maxeelada ha noqoto ama maxkamada ha noqoto maxaa yeele waxay la tacaamulayaan qalbi xanuun dareemaya oo gubanaya oo dulmi dareemaya bay la tacaamulayaan haddii marka ay jidkaas khaldamo oo qofkii markuu faylkiisii qofkii soo gaaro loola tacaamulo inuu waa in adeerkay iyo isku deegaan baan nahay saaxiib baan nahay waa is aqoon jirnay iyo habiritiisa ila soo hadashay iyo xildhibaan hebel baa igala soo hadlay iyo gudoomiye dowlad goboleed baa ila soo hadlay madaxweynaha ila soo hadlay sheekadaas ay ku jirto niman yahow qalbigii la daaweynayay oo jidkaas waxaan ugu talagalin lama gaaray marka waxaan rabaa in xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka waajibaadka idin saaran waa waxa sagaalka isbuucna aad kusoo qaadateen ka horna jaamacadaha ku dhigateen waajibka xeelaalyaha guud xafiiska xeelaalyaha guud qofka xeelaalyaha ka saaran marka waajibkii iyo sharxitaankiisii ma rabo waxaan rabaa wax naga maqan oo naga dunsan inaa xooga saarno oo ah inaa waqtiga ilaalisid sirta inaa ilaalisid shaqadaa haysid inaa daacad ugu noqotid halka arrin ah oo madaxda garsoorka ay ku dadaalaan waxaa weeye faylka garsooraha haya iyo xeeraalaha haya inuu isagu si uu sharciga u hogaansamayo uga shaqeeyo laakiin qofkii xeeraalyaha ahaa oo faylkii loo dhiibay lagu yiri siduu sharciga u hogaansan keliya haddii uu khilaafo oo uu wax kale la yimaado waa waxaa waxa naga baabi'inaya dalka sababta ay tahay mishiinka aad jibinaysid iyo waxaa halaynaysid ma ahan koob yaroo meel a ka tuurtoo jebis waxaa jibinaysa waxaa weeye qalbi weyn oo emotion leh oo ilaahay abuuray baa baabi'inaysa dad buu ku xiran yahay saameyn kaleu leeyahay wadankeena farajaalkaah oo hubka saarta u yaalana waa fahmi kartaa marka niman yahow shaqadaa soo doonateen waa shaqo cadaabtaadiina halkaa kuu saalo jannadaadiina halkaa kuu taalo labadaba afrikaanka dadka ah iyo dadka dowladaha faqriga la dhaho ku nool inay saa u nool yihiin baaba cadaab yar iska ah tii weyneed markay iskugu darsamamin oo adoo noloshaa yarta ciriiriga ku nool oo rafaadka ku dhex jira haddana oo cimrigaaga rabto inaad ku qaadatid iyo iskaaga darsamin midii weyneed oo lifeka aakhiroo dhan ay jiri lahayd marka waxaan rabaa in aan arko ummadda soomaaliyeed oo mahad celinaysa ummadda soomaaliyeed oo dadaalaysa oo dareemaysa in xafiiskii isbeddel ka dhacay dad fiyow yimaadeen dad akhyaara yimaadeen sharciga loo hogaansamaya keliya ixtiraam qofka muwaadinkaa la siinayo ousan u arkayn galka iyo faylasha iyo wuxuu kuu hayo wax adigu aa leedahay oo adigu aad dareynta qofkan inuu asaga markuu kuu yimaado meesha asaga inuu leeyahay waxaan rabaa marka qodobadaas dhaqanka wanaagsan anshaxa suuban waxaas inadii soo sharxayay oo baratikaalka la xiriirsanad waxay muujinaysaa inay adig kaa muuqato markaan qodobkaa ka tago waxaan rabaa garsoorka soomaaliya hogaankiisa waxaa u qorshaysan inuu isbeddel muuqdo dalkan ku dhaco hay-addaana uu ku dhaco duruufta lagu noolyahay munaasib ma nagu tahay naguma ahan xanuun ma la dareemayaa haa waa la dareemayaa dhib ma ku jirnaa haa waa dareemaynaa maantay waxaad dareemaysid waxay ku xiran tahay ninyahow xeraal ku-xigeenow waxay ku xiran tahay sidaa u shaqaysid oo xafiiskaaga magac ugu yeeshid ba waxay ku xiran tahay waxa natiijada aad ka filaysa haddiina loo arko mu'asasada garsoorka soomaaliya meel iyadu iska qaraabata oo dadka lacag ka gurata oo qofkii ka hor yimaada waxoogaa ka qaadata hadda ninka executiveka ku jiro hay-adda kaleeta ku jira markuu soo eega wuxuu kuleeyahy waaba iska nooshiin idinka maxaa raadinaysaan mala fahmaya war annagu waxaan u baahannaha inaan annagana toosnaano kabacdina annagoo toosano sharciga ilaalinayna aan la dirirno dadkii wax nooga xiran yihiin waa dirir macnaha ma ahan naxariis maaha xuquuqaha maqan waxaa u baahantahay juhdi iyo dadaal tabliiqa waa fahmaysaan aljuhud walmujaahada baa wax kasta ku yimaada soo maaha jihaad bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay waxa maqanoo qof kasta uu dareemayo waa la dareemaynaa waana ka shaqaynaynaa habeen iyo maalin baan usoo jeednaa waxaana idiin sheegayaa soomaalidu waxay dhahaan waa la doogina yaa la dacaroonin dooga waa soo sacdaaye ha ka hortegin adiga fahmaysaa marka waxaan rabaa waxa idinka maqan iyo qof kasta maskaxdiisa ambishinka ku jira wuxuu dareemayo iyo siduu rabo inuu u noolaado jidkeeda waa hena oo macnaha hadda markaa eegtid dhowr sano ka hor garsoorka markaan kusoo biirayay siduu ahaa iyo hadda suu yahay farqi weyn baa udhexeeya ma fahmaysaa kalarkiisaa isbedelay muuqaalkiisaa isbedelay wax kasta jid fiican baa loo socdaa marka jidkaas annagoo collective ka wada shaqaynayna wada gaaraynaa in la wada lagu wada dadaalo baan rabaa inaa dadaalkaasna aan idinku hogaaminayno idiin wadno qof kastoo ka midana inuu inta inta aad laga gaaraya jidkaa qurxoonoo la wada raadinayo inaad naftaada xakamaysid aakhiradaada ilaashatid galalka iyo waxaa tacadi aada ku samaynin waxa maqanna ayadoo ayadoo la gaajaysan yahay aan wada raadsano nin nin garsoorka ku jira oo maanta la difan oo oo qurux dareemaya oo siduu raba u nool ma jiro garsoorayaasha maxkamadda sara bajaaj raacaya ma la fahmaya kuwii racfaanka bajaaj raacaya marka ma ma la raacayaa mase eh, duruuftaas waa dareenkeeda kulli waa idin ku wada jiraan ma fahmaysaa laakiin jidka loo socdo waa jid eh, intaa ka wanaagsan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiintii kala duwanaa ee halkan tababarka idin siinaysay sagaalka usbuuc oo sida voluntariga ah runtii qoraxda usoo- ugu soo baxaya maalin walba oo idinka shaqaynayay inaad tababar ka qaadataan waxaan sidoo kaleet u mahad celinayaa cid kasta oo si voluntaria uga shaqaysay inay tababarkaas eh, uu dhaco oo ay ku jirto een, helen oo aan raba halkan si gaara inaa uga mahad celiyo maalmihii ay kasoo qeybgalaysay ee tababarka idin siinaysay waxaa sidoo kaleeta rabaa halkan inaa uga mahad celiyo een, een, gudoomiyaha idlo shirwac oo asna een, qayb ka ahaa een, halgankaas iyo rag kaleo muxsiniinoo tiro badan oo aan dareemi karo dareenkooda iyo jawigooda ee ayagu ay ama buug soo direen ama ay wax keeneen ama qaab kaleet u- u- uga shaqeeyeen inaan u mahad celiyo gudoomiyaha macadka tababar garsoorkana aan u mahad celiyo waxaan rabaa inaan si gaara ah u dhiirigeliyo mahadcelimaha u dhiirigeliyo mustafe oo sagaalka usbuuc xeeladayaasha een, xee- isagoo kaaliya ah xeeladayaasha dhex fadhin jiray oo sidii xeeladaaya u tababartay waxaan rajaynayaa in meeshaa joogta meel ka sarreysa mustaqbalka aad gaartid Een, aad baan idinku mahad celinayaa
hagaag saaxiibayaal guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi ah dalsan iyo magaalada muqdisho waa nageynta cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud waa idinla socodsiinaya barnaamijka geesinta ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo